اللهم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الولد قرة العين waladku kolley waa ismi jinsiyo dee awlaaddii oo dhan buu ku wada dhacaya quratulcayni isha qabowsigeeda weeye macnaha waa dee xagga marka la eego waa ishii waa waxay ku raaxaysanayso ay ku qabowsanayso dadkiina ay kuba farxayaan awlaad ilaahay subxaanah watacaala haddii uu siiyo bal markaa taas buuna baabku u baabaysan yahay xdثna بشر بن محمد qال أخبرnا عبداللaه qال أخبرnا صفوان بن عمر qال xdثnي عبدالرحمن بن جبير بن نفyر عن أبيه qال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فmر به رجل xagga سندka cabdاللahi gani iyo بشhر بن محamed ba waynagu soo noqnoqdeen intii ay koobnaydeen soo wadnay kitaabka waana imaamkii cabdullaahi bn mubaarak weeye cabdullaahi gani safaan bnu camr bnu harim asagsaki abu camrin alxamsina waa nin hiqo ah lagu kalsoonyaho taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ah sheekhiisna in yarun buu kaba wenyay cabdiraxmaan ibnu jubayr ama dabaqadii ka horreysay taabiciinta weeye isaguna waa nin aada looguba kalsoon yahay ama jubayr ibnu nufayr kolley isagu ah rasuulka ilaahi waqtigiisii waa soo gaadhay lamuu kulmin waa qolooyinkan mukhadaramka ay kaba cabiraan aabbihii nufayrna suxbaa buu lahaayoo rasuulkii ilaahay uu laba kulmay oo bal sanadkan kolley waa intii aan maanta qabanaynay bal taas baa ay qolooyinkan tacriifkooda kooban yahay waa sanadkaa dadkiisu wada hiqaad yahay xadiiskuna waa xadiis inoo sugan oo inoo saxiixu noqonayaan qaala wuxuu yidhi markaa jubayr ibnu nufayr baa odhanaya jalasnaa waanu fadhiisanay ila miqdaad ibni اlswadi waa miqdaad ibn اlaswad baan la fadhiisanay yowman maalin oo isaga xaggiisa waa mufdiyiina ilayhi weeye annagoo isagii dee la joogna gaadhayna xaggiisii ayaan fadhiisanay waa saxaabigii jaliilka miqdaad ibnu camrin laba odhanaya aswadkani dee waa uu ka hadhi waaye tabani buu ahaa isaga quraysh ma ahayna waa nin reer kinda ahee nin quraysh ah oo aswad la odhanayay baa inankiisa ka dhigtay isagoo waddankooda yimi oo la degay oo xilfi laba galay magacii baa dee tahadhi waaye markii ay dee soo degtay tabaniga taxriimkiisu ilaahayna yidhi udcuuhum liaabaa'ihim waa ku shuhuroobay uun eeina camrin baa la yidhaah haddaba saxaabiga jaliilkee miqdaad ibnulaswad oo waa dadkii hore hore islaamka ugu degdegay muhaajiriintii horena weeyaane fama ayaanu la fadhiisanay famara bihi rajulu nin baa soo maray dadkii taabiciinta kaba mid ah faqaala wuxuu yidhi duubaa lihaatayni alcaynayni alatayni ra'ataa rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam hadee wuxuu ku tamaniyayaa inuu rasuulka ilaahay la kulmo aada baanu u jeclaan lahaa sida ruux kastoo muslimiba taa uu jecel yahay isagii buu leeyahay ilaahay waxa wanaag uu sugnaaday liibaani ay u sugnaatay labadan indhood waa labadii indhood ee miqdaad buu sheegayaa ee rasuulka ilaahay arkay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kolley duubaan dee waa wanaag iyo khayr iyo wuxuu liibaani ay uba sugnaatay labadan indhood waa labadii indhood ee mucaad sababtuna rasuulka ilaahay bay arkeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee geed jannana duuba waa laguba fasiraa xadiid baana taas macnahaasi kuba yimaadeen wallaahi baan ku dhaartee lawadidnaa waxaanu ku tamaninay jeclaanay anna anagu ra'aynaa inaan aragno maa ra'ayta wixii aada aragtay wa shahidnaa aan joogno oonu xaadirno maa shahidta macnaa mawaadintii iyo mawaaqiftii aada xaadirtay oo dee rasuulkii ilaahay saxaabadiisii hore weeye dagaaladii rasuulka ilaahay galayna waa la joogay bal maalintii waxa weeyaan beder nin faras wata oo farisa oo muslimiintii kaba mid iyo rasuulkii ilaahay iyo dadkii laba socday isagaa jiray keligii baa jiray wax farisa haddaba in inaad aragno wixii aada aragto dee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh buu arkay inaan xaadirno arrinkii aada xaadirtay oo dee mawaadinta ha noqoto nusuulkii waxyiga ha noqoto waa umuuraha badan taas baan kuba tabanina fastuqdiba waa saxaabigiin baaba laga cadhaysiiyey macnaa kelimadan baad ka cadhaysiisay oo cadhadiisii baa la dalbay ama waa laga cadhaysiiyey macnaa hadalkanuu ninkan yidhi baa ka cadhaysiiyey fajacaltu wuxuu ihi jubayr ibnu nufayr baale waxaan dee aniguna noqday gudagalay ah aday acjab mid la yaabaya hadalka ninkani hadal fiican unbuu ku hadlay waa khayrkaa isagu aanu soo gaadhinee weyn ee aahaartiisii ha soo gaadhee laakiin xagga suxbadii rasuulkii ilaahay ee uu ku tamaniyayo isaga bal maalan dee inuu dadkaysa kaba mid noqdo maxaa dhibee ku suganee cadho keentay oo waxaa noqday buu leeyahay mid la yaabaya saxaabigan cadhadiisa weeye waayo maa qaala muu odhan ninkani ilaa khayran khayrun mooye wanaagun baabuu yidhi laakiin waa kan sababtu taa u lahaa uma aqbala ilayhi miqdaad baa xaggiisii ninkii u jeestay aqbala calayhi baan isagii buu qaabilay faqaala wuxuu yidhi maa yaxmilu maxaa ku xambaaraya arajula shaksiga ama ninka calaa an yatamanaa inuu ku tamaniyo maxdaran maxdar waa meel la joogo iyo mashhad hayabahu اllahu ilaahay ka maqnaysiiye canhu xaggiisa oo mashhad aan ilaahay u qadarin inuu joogo ilaahayna isaga ka maqnaysiiyey waxaan ku xambaaraya inuu ku tamaniyo joogitaankiisu muxuu yahay dee shaygu isagu kolley wuxuu lahaa khayrkaa weyn oo niyadiisi waa leeyahay laakiin jaanibkan uu saxaabigii kaba eegay oo jaanibkii waxa weeye waa kan horta shaksiga waxaa ku xambaaraya muxuu yahay inuu ku tamaniyo maxdar iyo mashhad ilaahay ka maqnaysiyo nu rabbi u qadarin oo dhici karta sidaasiba khayr inuu ugu jiray kaasoo laa yadri aanu ogeyn low shahidahu haddii uu xaadiro oo uu nin maxdarka ama mashhadkaa joogo uu yahay kayfa yakuunu fiihi suu ahaan la macnaa qeybkii waa inaga qarsoonyi weeye ilaahay baa subxaana wa tacaala og ruuxana imaka waa ku tamaniyaya waa khayr uu niyoonaya ama uu jecel yahay laakiin bal mashhadkaas oo dhibtiisu ay badnayd rafaadkiisu badnaa haddii ilaahayba joojiyo xaaladiisu waxay noqon lahayd inuu mashhadkaa xaqiisii intuu ilaaliyo dee wixii laga doonayey uu gudan lahaa iyo infashal ku iman lahaa fulaynimo ku iman lahayd hadday meel dagaal tahay kolkol jaanibkii kale ictiqaadki iyo iimaanka iyo umuuraha taqsir kuba iman lahaa taas war uma hayo buu leeyahay oo dee bal maalan waa tan rasuulka ilaahay baynu amray ilaahay inaynu subxaana wa tacaala caafiyo weydiisano saxaabadiisuu ku yidhi iyagoo dagaalna eegayo oo dee bal maalan ku tamaniyayo cadowgoodii inay kulmaan bu la kulmaan ayuu yihi cadowgiina inaad la kulantaan ha ku tamaniyiine ilaahay caafiyo weydiista ilaahay badbaado laakiin markay xaaladu dee idin hor timaado markaa adka sugnaada sabra oo sugnaadaba waayo wixii waxaad noqon doonto iyo xaaladaada waxay noqon doonto war uma haysid buu leeyahy haddaba mashhadkan xaaladiisu waxay noqon doonto aan haddii uu bal joogaba aanu war u hayne arrintu ay qeyb tahay maxaa tamanigiisa ku xambaaraya waa kan umuruhu taa u leeyahay inoo sheegaya walow dee ninkani hadal khayra un kuba hadlay arrinkuna sodee kolley dadka muslimiinta mucdamkooda ee rasuulka ilaahay aragtidiisii iyo inay mashaahidiisii joogaan ku tamaniyay qaaliban waxaa ku xambaaraya dee waa iimaankoodan uu yahay iyo jacaylkii rasuulkii ilaahay iyo khayrkaa doonitaankii oo halkaa wax maxduuri aanu kuba sugnayn laakiin jaanibkaa kale ayuu kaba ego waaba kan yidhi hadalkanna wallaahi baan ku dhaartee laqad xadara in uu aad waxa xaadiray rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay waxa xaadiray oo la joogay oo dee isagii mashaahidiisii ama isagii uba yimoo laba kulmay aqwaamun qowmiyo kabahum allahu tacaala calaa manaakhirihim fii jahannama ilaahay ku riday oo iyaga manaakib wejiyadooda uguba tuuray naarti jahannama sababtuna lam yujiibuuhu aan ajiibin oo aya dee waa kuwa dad la dagaalamayay ay jireen bal dad kuwii ugu dhowaaya oo intay beeniyeen diideen haddana aan taa ku daynee beledkiisii kaba saaree haddana la dagaalamayeen kaga hadhin halkii uu tegay kuwaasba kuwa iyagu aan xaaladoodu taa ay kaba duwanayd oo madiino la joogo ehelkooda ay wada islaameen oo afka iimaan ka sheeganayeen laakiin haddana gaalo ahaayoo munaafiqiintii ahaana way jireen daba wuxuu leeyahay arrinku may ahaynun araggan rasuulkii ilaahay ruuxii arkaaba inuu dee xaaladiisu ay liibaan iyo wanaag ahayd kuwa intay arkeen la kulmeen xaaladan dee aan ilaahay waafajin oo iimaankii iyo camalkii saalixa iyo raacitaankiisii hadhow markaa taas iyagu naar ku galayba ayaa jiray ruuxna waxaa qeybkaa waxay arrintiisu noqon doonto war uma hayo kolley hadalkan uu isagu leeyahay mucaain saxaabigii jaliilkaa xudayfat bnulyamaan oo nin ku yidhi rasuulkii ilaahay baad gaadheen ood haleesheen anaguna maanaan haleelin waa hadal ku dhow buu k isaguna ku yidhi ya bna akhi ma garanaysid buu leeyahay haddaad rasuulkii ilaahay gaadhid ood la kulantid dee sad ahaan layd xaaladaadu say noqon layd war uma hayso markaasuu soo qaatay habeenkii khandaq oo qabowgu badan yahay cabsidna aad iyo aada uba badan tahay waana habeenkii ugu dambeeyey malaa xaalada iyo kala baxa uguba dambeeyey oo malaa roob lahaa qabow lahaa taas oo kale dabayl adangi dhacaysay oo rasuulkii ilaahay intuu dadkii ku yidhi yaa tegayo cilmigii qoomka iyo nimankii cadowgaa warkoodii inoo keenaya ruuxna kici oo weliba uu yidhi dee ilaahay rafiiqaybuu ka yeelayaa janno haddana nina kici waayey waa cabsidii adkayd iyo xaaladii iyo dhibtii lagu jiray iyagoo marka horeba muddo dee muddo ayaamo dhan ahayd qoditaankii iyo ilaalintii iyo rafaadkii iyo weliba gaajo dhaxan aad u adagoo qabow ahayd dhibtii ilaalintii wixii ayay noqotay dee ruuxyaa kacayo nimankii cadowgii intuu u tallaabo khandaqa ka tallaabo bal xaaladoodii warkoodii inoo keenaya waa habeen saasa ruuxna waa kici waaye uu ku celiyey oo ruuxna kici waaye uu ku celiy ugu dambeyn rasuulka ilaahay uu isaga ku yidhi isagoo isku meel isku dee ku gabanayaba ka xudayfa wo inoo keenin warkii qoomka keen oo kale markii haddaba wuxuu leeyahay maxaad noqon lahayd yaa war u haya ilaa baa garanaya laakiin bal waxa weeye umuuraha caynkaase aan qeybkiisu kaaba qarsoon yahi waxba tamanigeedii wixii ilaahay kuu qadaray aqbalsanow oo qaado saas baa macanuu yahay aqwaamun kabahum allahu calaa manaakirin fi jahanama walam yujiibuuhu aan aqbalin isagii walam yusadiquuhu aan rumayn walaa taxmaduuna allaha caza wajala nicmo kala qabtaan buu leeyahay muqadaad baale miyaydaan ilaahay ugu xamdiyahayn id akhrajakum waa dee kol hadduu idinkaba soo saaray isagu idin soo saaray oo aad dhalateen laa tacrifuuna idinkoon garanayn ilaa rabbakum rabbigiinuun mooye oo fatusadiquuna kolley imaam axmed oo xadiidkan low aad wariyey lafdiga fatusadiquuna bedelkeeda musadiqiina ba ahayd oo lafdi aada u dhowna ah musadiqiina lima jaءa bihi nebiyukum ta oo aad rumaynaysaanna wixii nebigiini uu laba yihin fatusadiquuna aad rumaynaysaan bima jaءa bihi nebiyukum salى اllahu عalayh wasalam qad kufitum laydinka kaafiyey albala imtixaankii iyo ibtilihii bigayrikum gayrkin laydinka kaafiyey oo wuxuu leeyay nicmaa qabtaan waktigaa hore fadro adag baa lasoo maray waa taa dee uu inoo suureeyeyba bal maala xaalada aan xadweyfe kaba soo naqnaynay dhib aada u badan baa timi dadkan waa la imtixaanay way sabreen ilaahayna subxaana watacaala caaqibadoodii taasuu kaba dhigay laakiin dadkan gaalnimo umay horreyn iyo sadam la caabudo islaamnimoay ku dhasheen buu leeyahay waa nicmo ilaahay idin siiyey idinkoo rumaysan rasuulkii ilaahayna wuxuu la yimi ayaa dee idinkiiba ilaahay idin soo saaro adduunya idin keena markii dee aad korteen dee bi-adiini iyo taas oo kale taas wey dagaalo iyo dhibaatooyin iyo dhib gaalo ay idin la idin dhiibeyna maba jirto dee islaamkiio ilaahay subxaana watacaala dee waxa weeyaan adkeeyey oo uu ciseeyey ehelkiisii ayaa joogtaan oo korteen oo dhulkii hawaabilaadaa la wada furtay dadkii idinka horreeyey haddaba imtixaankii iyo balaayadii ilaahay idinkaga kaafiyeyba umuuraha caynkaasee ilaahay idin siiyey miyaydaan ilaahay uguba xamdiyahayn ugu xamdiya taas buu leeyahy xaaladiibu waxoogaa inoogaba sheegaya wuxu uhi wallahi baan ku dhaartee laqad bucia الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay waa lasoo diray calى ashaddi xaalin xaalka ugu daran oo bucia calayha nebiyu qad nebi laguba soo diro oo xaalata ugu dhib badnayd ee ugu rafaad badnayd ee nebi ambiyadii kaba mida laguba soo diro ayaa korkeeda lagu soo diray rasuulka ilaahay isagoo kuba sugan fii fatratin kala go rususha ay kala go'day fatradu waa dee inqidaacan ama muddadan laba rasuul uba dhaxaysa ee shareecadii ay dee maalan ka horreeyeyna iskaba baaba'day ee adigu kala go-a se fatro jahaalo weeye haddaba fatro iyo kala go waxa weeye dee rusushiiyo xaggooda kaba ahaatay iyo wajahiliyatin jaahiliyo dhexdood baa ilaahay ka soo saaray maa yarawna waa ahla jaahiliyatin maa yarawna aan iyagu ictiqaadin ahayn أنa diina diin afضalu inuu ka fadli badan yahay min cibaadati اlawsaan oo dadkaa waktigaa ilaahay lasoo uu soo dirayna dadkaa joogaya jaahiliyadii ahaa mabaabay qabin oo may ictiqaadin ahayn oo may moodahaynba diin ka fadli badan dhagaxan la caabudaya awsaantan la caabudaya inuu jiro fajaءa rasuulka ilaahay baa wuxuu la yimi bifurqaanin waa kan furqaan iyo wax wax kala bixiya waa shareecadan furqaankaasoo faraqa bihi uu ku kala saaray bayna alxaqi wاlbaaطil xaq iyo baatilkii uu ku kala saaray wafaraqa bihi uu ku kala kaxeeyeyna bayna alwaalidi wa waladih waalidkii wax dhalay iyo waladkiisii oo dee mid baa islaamay waladkii baaba islaamay waalidkiisna kufrigiibuu ku negi yahay oo kale waalid baa islaamo waladkiisii baa isna kufrigii ku negi labada xaalaba way jireen oo dee muslimiintii hore in badan baan waalidadoodii islaamin iyagoo awlaadoodii islaamay dadkii shubbaantae u degdegay markaa taas oo kale islaamnimo waalidaa islaamay waladkoodiina aanu markaa horta islaamnimo kuba raacin oo waxaaba kaa mid aha abubakrin isidiiq dee qoyskiisii bal matalan marka la eego caasho iyo asma iyo cabdullah iyo kuwaas iyo haweenadiisii umurumaan iyo muslim bay ahaydee laakiin ninkiisii weynaa cabdiraxmaan oo bal umurumaan ay dhashay oo kale ma islaamin bal umana soo dhowaan waktigaas oo kale maalintii beder xagga gaaladu kaba socdo gaaladu u dagaalamayo bal abubakar baa kol doonay inuu mubaaraso ugu baxey rasuulka u diido ka joogsa ka joojiyey mar dambe u islaamay haddaba waalidkii iyo waladkii baa ku kala tegey xaqan iyo deo oo midna xaqii buu qaatay midna baadilkii iyo shirkigiibuu kuba hadhay xataa in kaana rajulu maxalu shaahidku waa meelahan imika inoo bilaabmaya ee baabka u soo dhigtay waladku inuu quratu can yahay xataa in kaana rajulu ninku la yaraa wuxuu arkayey waalidahu waalidkii buu arkayey aw waladahu amase waladkiisi aw akhaahu walaalkii kaafiran kitaabkayga nusqadii aw akuuhu dhacday kole waa khadawn kaafiran isagoo gaalu arkayey oo isagiibaa walxalqad fataxa uu furayoo allahu ilaahay qufla qalbihi qalbigiisa qufulkiisii biliimaani iimaan uu kuba furay oo iyadoo ilaahay dee xaqii garansiiyey oo qufulkii qalbigiisa ilaahay furay u iimaan geliyey laabtiisii iimaankii u waasiciyey ayuu arkaya dee ruuxii dad ugu dhowaa waa waalidkii ama waa waladkii kolleyna waa tii aynu soo marnay bal sacd ibnu abi waqaas hooyadii iyo heerkii gaadhayba bal inay cuntadii joojisay si inankeedu uu dib uga noqdo islaamkii ilaahay garansiiyey waladkiisii buu arkaya oon dee islaamnimadii ku raacin walaalkii buu arkaya oo gaal ah iyadoo dee isagiina uu islaamay wayaclamu waxaanu og yahay ruuxa muslimka ee ilaahay qalbigiisii iimaanka geliyey annahu waa kan qariibkiisa ah weeye ama waalidkii ama waladkiisa ama walaalkii in halaka hadduu halaagsamo macnaa uu ku dhinto dee calaa hada alxaal waa gaalnimadan calaa hadihi alxaal gaalnimadan uu ku dhinto dakala naara naar inuu gelayona waa garanaya oo taasna way u caddayd oo waa yaqiinsanaya falaa taqiru caynuhu ishiisu kumay qabowsanahayn kumay farxayn weeye oo dee qarat ilcayn waa saa qurat lcayn be haddii la idhaaha qarat ilcaynu taqiru oo sa dee mudaarica inoo yaala waayo waa mudaacaf laazim oo qiyaaskiisuna in dee xarafkiisa la kasriye uu yahay ama cayntiisa la kasriye waa adigu dee farxadda isha iyo qabowgeeda iyo taas bay dhahaan oo waxay kaba cabiraan adigu arrinku waxa weeyaan waa shaygan inuu ruuxu ku faraxsan yahay oo uu raalli ku yahay oo naftiisa ay markaa kuba xasishay shaygaas bay dee markaa kaba cabiraan qaraarkan isha oo kale oo ay kaba cabiraan imaka hadday dee noqoto ishiisii baa qabowsatayna waxay idhaahaanba damcatulfarax baa baarida ruux hadduu farax la ooyo ilmadiisa yidhaahaan maaha te murigada oo kale iyo midna way kulusha yidhahan midna way qabowdoo tan baa laftiguna uu kaba yimi falaa taqiru caynuhu ishiisu may sugnaanahayn oo ujeeddadu waxan iyo xaaladan mid dee qalbigiisu ku xasilayo uu ku negiyey may ahayna uu walaacayey warwar badan baa hayey qalaq badan baa hiyo murugo badan walxaal huwa yaclamu isagoo og ana xabiibahu waa ruuxii uu jeclaa ama waalidkiisa ama waladkiisa ama walaalkii fi naari naarin ku sugan macnaa hadduu ku dhinto weeye xaaladan hadduu kuba dhinto oonu iimaan laba iman inuu naar gelayo isagoo og ayaa qalbigiisii iyo waxyaalahaas aan mabaalki adigu aanu xasilahayn oonu degahayne walaac iyo qalaq iyo mur murugo badan iyo taas baa haynaysay waa iimaan la-aanta shuruuxan dee isaga uu jeclaa dad ay isugu dhowaayeen in ilaahay imaan waafajin ee marka hadduu saa kuba dhintana naar gelayo wahuwa yaclam ana xabiibahu fi naar macnuu waa laayahy hadow lahu baalun khawfan calaa masiiri xabiibii weye waa cabsi uu wuxuu ku dambayn doono markaa muurgalinba ma dhimanba ee waa isagoo masiirkiisiiyo wuxuu ku dambayn doono ka cabsanaya ayaa markaa aanu deganayn oo qalbigiisii aanu xasiloonayn oo ishiisii aanay waxaan ay arkayso ku raaxaysanahayne ka murugaysnaa ka walaacsanaa arrintan dee marka la eego cabsidaa u ka cabsanayo ruuxani wuxuu kuba dambaynayo naar ah hadduu sidaa kuba dhinto wa annaha markaa xaaladan buu leeyahy waa inaan ruuxan ishiisii aanay waxaan dee iyo waxyaalaha kuba xasilayn qalbigiisii aanu kuba degahayn xaaladan qariirkiisu ku jira intaa dee isagoo ka cabsanaya dee inuu naar gala kaba cabsanayo hadduu taa kuba dhinto lalatii xaaladii weeye qaala allahu caza wajal ilaahay yidhi isagoo dadkii addoomihii ilaahay ee cibaad araxmaan sifaadkoodii sheegaya والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waxa weeye addoomaha ilaahay kuwa iyagu odhanaya rabbanaa rabbiga now hab lanaa nasi min aswaajinaa haweenkayaga xaggooda naga sii wa duriyaatinaa tafiirtayada iyo nasrigayaga ama duriyadayada xaggooda waxaad naga siisaa qurata acyun waxay indhahayagu ku qabowsadaan ku raaxaystaan oo ay kuba farxaan naga tuso waa maxay ee waa iyagoo ay arkaan iyagoo rabbigood adeecaya iimaan leh camal saalixa leh ilaahay dariiqiisii ku toosan maaha inay xoolo badan leeyihiin inay qurux leeyihiin inay jaah iyo manaasib leeyihiin taa maha waxa ay doonayeene waa iyagoo dee mudiiciin oo rabbigood adeecay oo iimaan iyo camal saalixa lagaba helay inay arkaan taas bay kuba farxayeenoo u ahayd indhahoodu waxay kuba matalan qabowsadaan oo iyadaana layskubdee markaa taasna way ku ducaysanayeen haddaba arrinkan ah dee waa xaaladaa iyaga haysatay ee iyagoo iyo islaamkoodii ay islaameen kuba faraxsan ayaa ehelkoodii aan islaamin cabsiday u cabsanayeen waxay ku dambaynayaan ayaa walaac badan iyo qalaq badan iyo deganaan la-aan iyo taas kuba keenaysay iyagoo ka cabsanaya hadday saa ku dhintaan masiirkoodii arrinkuna waxa weeye taa ilaahay ba yihi dadkii mu'miniinta ama cibaad uraxmaan sifaadkoodii kaba dhigay inay ilaahay baryayaan o ay weydiisanayaan inuu xaggii aswaajtoodii iyo duriyadoodii kaba siiyo waxay indhahoodu ku qabowsadaan kuwan indhahoodii may raaxaysan may deganayn waxay ka baqanayeen maxay ku dambayn doonaan laakiin markay arkaan iyagoo iimaankiilo camalkii saalixalo rabbigood adeecaya waxay kuba farxayaan waxay dee matalan ku xasilayaan oo qalbigoodna arrintan raalli ku noqonayo ku qancayo kuba xasilayo ishoodina ay kuba qabowsanayso haddaba xaaladii taa laba sheegay ayaa tan ahayd buu leeyahay qoladan ama khasaladaas xadiidkana waa xadiidka saxiixa si aan soo sheegnay macnihiisa ama maxalushaahidkuna intan dambe weeye baabu man dacaa lisaaxibihi oo waxay ruuxii uguba duceeyey saaxibkiisii ee ilaahay baryay u weydiiyey an aktir maalahu yihi ilaahu xoolihiisa bad iyo waladahu way noo imanaysaa ee bal waxa weeye waa rasuulka ilaahay ducadiisii oo anas ibnu maalik oo khaadimkiisia uguba duceeyey inuu ilaahay maalkiisa badiyo xoolihiisana badiyo oo dee inoo tilmaamaysa ruuxii haddii loogu duceeyo in ilaahay maal badan siiyo ama xoolo badan awlaad badan siiyo inay dee ducadaasi duca mashruuca tahay oo bal maalan walow dee ducada uu rasuulka ilaahay inuu ilaahay u barakeeyo uu raaciyey oo ilaahw qur-aanka inoogu sheegay maalkii iyo awlaaddu inay fidno yihiin ee taasi markaa macnaheedu maaha inaan asal ahaan ilaahay la weydiisanayn maal awlaadna la weydiisanayn cidna loogu ducaynayn waa fidnada ayiin daraaddeede waa loogu ducaynaya waa shay banaan ruuxuna waa dalbi karaa ilaahayna u weydiisan karaaye laakiin dee inuu raaciyo dee maal ilaa barakaysan iyo awlaad barakaysan ilaahay si ama ruuxii looguba duceeyo si fidnada meeshan kuba jirtee badan ruuxii aan dee ilaahay isaga ka badbaadin ay taasi uga noqoto ximaayo iyo xifdi iyo dhowrid oo waxaana uu helo fidnadiisiina uga badbaado bal matalan taasba weeyo haddaba bal taa mashruuci dee banaanideed iyo jawaaskeedii buu baabkeedii yahay xadaثna muسى بن ismaaعiil qaala xadaثna sulaymaan بn الmugiirati can haabiti can anasi qaala دkلت على النبي صلى الله عليه وسلم ymن adgu xadيiثku waa xadيiث صحيiح bخaaري ducadan waa la wadaagsadee لakiin lafdigiisa min صحيiحa mسلم buu kan inoogu sugan yahay san bخaaريna aصلka waa la leeyahay حataa labada صحيiح baan ugaba jeedaa rijaashana waa rijaashii صحيiحa muسل بن ismاعيilna wuu badan yahay ba atabudki ilaa kitaabka bilowyadiisa ama meelihii aynu caشharadii hore waa inala socday muسى بن ismاعيil haabitkana haaبit الbunani baa la yidhaha qaala wuxuu yihi أنس بن مالك dakaltu waxaan u soo galay calى الnabiyi salى اllahu عalayه wasalama yowma maalin baan u soo galay kitaabkeena sidan baa dhacday si aan sheegayana muslimna waa la wadaagsaday bukhaarina ducadan iyo qeybtan iyo xadiidka waa soo celceliyaa lafdigan iyoanu dee ahayn kii dee isaga sidan ugu wada dhammaabeen muslimna kitaabkiisa waxaanu kaba wariyey ee inta horun bay ku kala duwan yihiin sulaymaan ibn اlmugiire iyo inta dambena waa isla sanadun oo sheekhan mus halkan kamuu warinun sheekha bukhaari isagu dee cid kale halkaas waa laba shaksi oo kale kuma sugnaaye waxaana laftigiisu ahaa dakala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam calayna waana sida daahirka ah waayo id dakala caynayna baa inoo dambaysa oo halkan leeya waan usoo galay de waxaa laga yaabaa markii gurigoodii yimi ee uuba yimi halkii uu fadhiistay inuu ugu yimi oo uguba soo galay taase waxa arrinku uu yahay rasuulkaa soo siyaartay gurigoodii buu yimi isaga iyo hooyadii habaryartii baa joogay waana qoysuu kusoo noqnoqon jiray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gurigooda kolkor uu iska hargeli jiray waa aadna uu xidhiidhin jiray marka ayn lafdiga muslim wuxuu aha dakala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam calayna rasuulkii ilaahay baa noo soo galay maalinoo noo yimi kolley macnuhuna kaasun wey wamaa huwa ma ahanina shani ama cidda joogtaa guriga ilaa ana aniga iyo wa ummi hooyadee waa umu sulaym iyo wa umu xaraamin umu xaraam oo iyadna ina milxaanuna hooyadii walaashii weeye khaalatii habaryartay ah intaasubaaban guriga ku joognay isku guri bay ahaayeen adigu markii dambe umu xaraam dee kolley waxaa guursaday saxaabigii jaliilka cubaadatu bnu saamitan ida dakala calayna oo waa saxaabiyadde kolley jihaadadii badda loo maray kii ugu horreeyeyna way la socotay waa dadkii muslimiinta ugu horreeyey ee iyagoo jihaad u socda dee doonye iyo maraakiib intay kaxaysteen badda maray taag jihaadayey ayay laba socotay rasuulka ilaahay baana sii sheegay ay weydiisato rasuulkuna yihi rasuulkuna kuba yidhi sa labada saxiix baa dhacday waad ku jirta qolahaasaad kaba mid tahay halkaas waanay kuba dhimatay qubrus markaa berigeeday kuba dhimatay haddaba markay soo laamayeen annagaa gurigan intayadaasaa joogno id dakala calayna waa noo soo galay rasuulka ilaahay faqaala lana wuxuu nagu yidhi dee waa yimi wuu fadhiistay gurigii alaa usalli miyaanan idin tukinayn bikum idinka aan idin tukiyo dee waa u bandhigo waan ka caweeye sa lafti kalaba dhacdo saxiixa ku sugan waan idin tukinayaae kaca dee kolley salaadii gurigu barakay u tahay oo rasuulka ilaahay baa kuba tukanayey iyagiina barashay u tahay oo dee dumarkii rasuulka ilaahay bay ku daba tukanayaan way dee isagii bay kaba dambaynayaan way arkayaan siduu u tukanaya xawaashii tacliimna way u tahay barako iyo khayrna way u tahay bal markaas miyaanan idin tukinayn waan idin tukinayaae kaca ayuu rasuulka ilaahay kuba yidhi anas wuxu uhi wadaaka kaasna fii gayri waqti salaatina salaad farada waktigeedii wakti aan ahayn bay ahayd oo salaadan uu tukinaya farad may ahayne wakti kaley ahayd wakti barqa iyo taas baabay ahayd oo guriga uguba yimi oo bal adigu waxa weeyaan may ahayn wakti aan salaadaba la tukan oo awqaadihii salaada laysu diido bacd alcasriyaba subxiya bay ahayd uma jeedo ee salaadihii faradka ahaa waktigoodii wakti aan ahayn salaadu farad may ahayn faqaala rajulu nin baa yihi min alqowmi qowmkii kaba mid ah waa thaabit albunani markuu xadiidka sheegayey dadkii joogay kaba warinayey nin ka midaa yidhi fa ayna halkeebuu jacala yeelay anasan anas mid isaga xagga eg dad badani meeshii ma joogo anasna waa nin yar oo da-diisu ay yar tahay dumarna way joogaan halkuu iska joojiyey ee rasuulkii ilaahay markii dee masafkuu ka dhigay ka dambeeya ma dhinaciisii buu joojiyey halkuu anas dhigay weeyaane uu joojiyey markii uu rasuulka ilaahay dadka salaada tukinayey nin baa yidhi waxaa su-aasha la weydiinayaa waa thaabit اlbunani ee anas maaha waa markii dambe uu xadiidka sii warinayey faqaala qaaladan faacilkeedu waa thaabit bal صaxiixa muslim saasaa kuba sugnayd oo in waxa weeye oo lafdiga dee thaabit baa kuba sugnaaye qaylku markaa thaabit baa wuxuu yihi isagoo ninkii u jawaabaye ku yidhi jacalahu can yamiinihi xaggiisii midig buu dhigay oo uu joojiyuu yeelay oo macnaa dee ruuxu hadduu imaka dumar walow ay laba kaloo dumari ay joogeen dumarku safkii raggii ma gelayaan marka wixii ragee joogay nin keli isaga ama soo keliya oo yar weeye dhinaciisa midig buu joojiyey ma haddee iskamuu dambaysin oo kamuu dambayn ee dhinaciisuu soo joojiyey oo halkaa dee meel isaga dhinaciisanba ah ayuu soo joojiyey bal dee lafdiga bukhaari oo kale si wax dee aan la kala dambaynayne laisi dhinac joogsanaya lafdigu saasuu kuba yimi faina jacala anasa minhu qaala jacalahu can yamiini uma sallaa bina anas baa hadalkii watay intani waa hadal ee su-aashan iyo jawaabteediio xadiidkii soo dhex gashay anas baa wuxuu uhi uuna tukiyey salaadii uma dacaa lanaa waa noo duceeyey ahlalbeyti akhusa ahlulbeyt waxaan ujeedaa dadkan qoyskan dee waa gurigoodii bikuli khayrin khayr kastoo min khayr اdunya wاlaakhirati addunya iyo aakhire khayrkiisa ayuu noogu duceeyey macnaha waa khayr badan khayr addunya khayr aakhireba waa ugu duceeyey halkan inoogumuu soo koobin oo alfaadii inoomuu soo wada naqline laakiin duco badan bay ahayd oo shaamil ah faqaalat ummi hooyaday baa waxay tidhi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow khwaydimuka khaadimkaagan yar waa taskiir maaha taxqiiriya iyadoo yaraysanaysa ede waaba nooc keenaya waa kan markay yari ku tilmaantay inuu in il gaara lagu muto si khaasa loogu duceeyo bal nooc shafaqo uu mutay taas bay cibaaradu keenaysa ay mudanaysaa waa taskiir ay dhahaan taskiiru taxbiib ama mulaadafo taasba weeyaane haddaba khaadimkaagan yar bal waa hooye eeg nafteedii may xusuusan may odrhan ilmaheedii ama inankeedii ayay doontay haddana bal duco khaasa in loogu sii duceeyo waa raxmadii waalido isaarkii waladka ay dee waalidku guud ahaanba waladkiisa uu khayr iyo wanaag dhammaantii laba doonayo kolkol waxaanu isagu helin buu isagii la doonaya taas bay tahay idcu llaha lahu ilaahay u bari oo macnaa ducay reerkii waa u wada duceeye inuu si khaasa anas ugu duceeyo ayay doonaysaa hooyadii fadacaa lii waa ii duceeyey bikuli khayrin tanna dee waa intan ducadu kumay koobnayn inoo soo socota ee cinwaanka iyo tarjamaduna ay bal matalan uu baabaysta sheekhu uba dhigtay ee ducadu way kaba badnayd oo khayr dhammaantii waa mid aakhiriya mid adduunyaba ugu duceeyo kaana fii aakhiri ducaay ducadiisa wixii ugu dambeysayna waxa ahaa muslim halkan waxaa ku dhacday wakaana fii aakhiri maa dacaa lii bihi saasaa lafdiga muslim yahay waxa weeya waxa ahaa wixii igu duceeyey wixii ugu dambeeyeyn aan allahuma aksir maalahu wawaladahu wabaarik lahu eg ilaahow xoolihiisa badi caruurtiisana badi una barakee waayo xooli hadday bataan ee caruurtii batnaan waa kaa dee inamaa amwaalukum wawlaadukum fitna ilaahay ba yidhi oo fitnadii way badan tahay oo way adag tahay ba fitnadii laguma fidnoobayay laakiin rasuulkii ilaahay ducadii waa kan yidhi ilaahu u barakeeyo dee barakadii waxay noqonaysaa xolihiisaa badani xoolo aan fidno ahayn oo lagu aan lagu fidnoobin inay noqdaan awlaaddiisaa ilaahay uga badiyey waa u aqbalay oo dee ilaahayna waa aqbalayaaye inaanay kuwa lagu fidnoobo iyo kuwa ilaahay yidhi cadow bay idin yihiin aanay noqon ee kuwa ishiisa ay ku qabowsato ay ku raaxaysato oo wanaagsan oon fidmo lahayn ee bal ilaah looguma dhowaado inay noqdaan taas bay keenaysaa oo ilaahu maalkiisa badi caruurtiisada badi wabaarik lahu waxaa saxiixa muslimkuba sugnayd halkan wabaarik lahu fiihi lafdigaa fiihi oo waa ujeedadu waa saxiixa muslim riwaayadiisii maalkaa iyo waa madkuurkaa maalkaa iyo awlaadda ilaahu u barakee taasmun bal xadiidka weyn kolley waa xadiidkan dee reerkana manqaba iyo wafadiilo weyne uguba sugantay waana duca ilaahay u aqbalayo dembi dhaafkiina waa ugu ducaynayey rasuulka ilah ti aakhirana waa ugu duceeyey dee tan adduunyana waa uguba duceeyey bal markaa xadiidka ta inoogu sugan sidan marka horeba tarjamada nidhi ducada lagu ducaysto ama cid loogu duceeyo karat almaal iyo walad khayrkii aakhiraya wax dee ma aha ruuxii fidno in loogu ducaynayo ma aha wax markaa la yidhaahaa ma banaano dee waa fidnaya taas maahe waa shay banaan waa kan rasuulka ilahi kuba duceeya bal mashruuc baan odhanaynaye laakiin dee sidaa rasuulka ilaahi raaciyo in ilaahay kuwa barakaysan ka dhigo kuwa dee badbaado kaba dhiga in lagu la raaciyo taas baaba mudan weeye oo iyada taas baa iyada inooguba sugan ilaahayna subxaana watacaala waa barakeeyo xoolihiisu markaasuu isaguba beri dambe sheegaya ansaar anaa ugu maal badan buu ihi basru degay markaasi awlaaddiisana walow dee mala xayaatadiisii in badan oo awlaaddiisii iyo kuway sii dhaleen ka mid ruwaadda axaadiida inoo warisaga weeye kuwo uu awowyo wax ka wariyaana kutubta way nooguba sugan tahay laakiin xataa isagoo nool bay malaa dadkii isaga awlaaddiisa ahaa ee dhintay ay boqol dhaafeen sida bukhaari kuba suganba oo uu leeyahay inan ay uu dhalay ayaa ii sheegtay buu leeyahy dee malaa iyada tirada dabdisay ee intaan xajaajba iman ciraaq dee dadkii awlaaddiisa ka mid ah ee dhintay inay intaa gaadheen ama boqol ay dhaafeen waa ducadan oo dee dhimashadaasna waa ajri iyo miisaankii xasanaadkiisa oo aad iyo aad uguba batay ayay iyaguba uba noqonayaan oo dee awlaaddii ma badnadee u lahayd in badan oo kaba midi fii xayaati ayay dhinteenbe waa kan ducadii rasuulka ilahi uguba duceeyo bal markaa waxaan leenahay ducada taa laguma ducayso walow arrinta ay tahay wax barakaysan in la raaciyo oo dee aan maal hamigu noqon maal iyo walad uun guud ahaane mid dee baraka lahoo ruuxa badbaado lahoo aan ruuxu kuma filnoomin wuxuu ku ducaysanaya uu noqdo waa shaygaa jaa-iskaa wey baabun alwaalidaatu hooyooyinku raxiimaatun kuwa naxariis badan weeye hooyooyinku way naxariis badan yihiin oo ujeeddadu waa dee waladkoodii iyo marka la eego xadiidkana waan arki doonaa kolley waxyaalo kalena ama xadiidkanu si kalena waa inoogu soo noqon doonaa mar kale xadaثna msلم بن إبراhيم qال xadaثna بن فضالة qال xadaثna بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك jaءت امرأة إلى caiشhaةa sa hore u sheegnay dee sanadada haddaan khalal jirin waxba kuma joog joogsan doono kol haddaan mar wax ka sheegnay si casharku inooguba socdo iبن فضالha aanu magaciisa inoo sheegina mbarak mubaarak iبن فضالة ayaa lagu magacaaba kunyadiisana abufadaalun baa la yidhah waa nin reer basre ah oo saduuqa laakiin raggii tadliiska lagu yaqaanay weeye waana dee saabice laakiin xadiidkani duruq kalu inoo leeyahay oo kala duwan oo saxiixaynba ugu sugan yahay bal alfaada qaar ha ku kala dunaadeen insha allahu tacaala markan marka dambe uu soo celiyo eegnana markaasaan riwaayadan iyo kuwa kale isla eegi doonaa haddii a la yidhaha aan muqaaranayn doonaaye bal waxaan leenahay xadiidku weyn dee waxa weeyaan dariiqan dariiq aan ahayn oo saxiixa uu inoogu sugan yaha jiro waa xadiid inoo sugan marka wuxuu yihi bakr ibn cabdillahina waa isagu nin aada u qiimo badnaayo taabiciintii dhexe kaba mid ahaaye anas baa yidhi jaءat imra'atun haweeney baa timi ilaa caaishata caaishae u timi radia allahu canha faacdataa way siisay caaishatu caaisha halaaثata waa haweeney baahan caruur bay wadatay waxbay dooneysay caaisha wax kale gurigeedii muu oo leh saddex badood oo timir ah ayay siisay faacdat way siisay kula sabiyin ilmo kasta oo ama mid dee labay wadatee laha iyada u sugnaaday tamratan xabad timira oo laba sabiyo ay wadatay midbaa xabad siisay ruuxaan waxba haysanoo gaajaysan wuxuun bay u tariye sabiyin lahaa tamratan wa amsakat way baaqi yeeshay way haysatay linafsihaa nafteediina tamratan xabad timir ah faakala sabiyaani labadii sabi way cunayn atamratayni labadii timirood bal xadiidku isagoo midk si kala ayuu ama uu inoo soo noqon doonaa arrintan caaisha haddaynaan tacadud ku xambaarin balse dee ku jamcin doonana markaa dambuun baan arki doonaa waayo kii kale imaka halkan inooguma sugna waa ka yar dambeeya insha allahu tacaala haddaba labadii xabadood markiiba iyagu way cuneen iyadina xabadii way haysato inay cuntay dooneysay marka iyadoon weli cunin ayay wanadara eegeen ilaa umihimaa hooyadood waa xabadan gacanta ay ku haysay dooneysay inay cunto markaasaa dee facamadat waa raxmaddii naxariistii waalid iyaduba si ay u gaajaysan yihin bay u gaajaysan tahay wixiina waxtar ma aha o wuxuu wuxuu weyn dee imaka horta jigaajoon waxba ugama tarayo xabaddii may cunine xabaddii bay u qasadoo fashaqata way kala dilaacisay faacbat way siisay kula sabiyin sabi kastaba nisfa tamratin xaba timira jeexeed midba jeex bay siisay faja-anaba caaisha arrintii la yaabtay faja de waa naxariisteedan yasan iyo fajaءa الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa yimi oo faakbaratu caaishatu caaisha u warantay arrinkii bay u sheegtay faqaala wuxuu yihi iyadoo dee la yaaban xaaladeedii wamaa yucjibuki waxa ku cajab gelinaya ee adiga kaa dhigaya mid la yaabta min dalika arrinkaas muxuu yahay min dalika laqad raximahu lah raximaha اllahu ilaahay waa u naxariistay biraxmatihaa sabiyeyha naxariistaa labadeeda sabi ay u naxariisatay taas baa ilaahayba ugu naxariisay inamaa dee man laa yarxam laa yurxam ama inamaa yarxam allahu min cibaadihi yarxam allahu min cibaadihi الraxmaan bal haddaba ilaahay waa u naxariistay oo wuxuu ugu naxariistay biraxmatiha bisababi raxmatiha wy waa naxariisteeda sababteed sabiyeyha labadeeda sabi ay u naxariisatay taas baa ilaahay uguba naxariiso bal xadiidka tayada inooguba sugan kolley dee ruuxii muxtaajka hadduu aqal yimaado ama cid wax weydiisto kol hadday baahi arrintu tahay takasub iyo aad ku xoogsantay ahayn taasi shay dee jaa-isa weeye su-aashaas caaisho deeqdeedii aad iyo aada u badnaydo waxaan dee ayunbaaba gurigeedii laga helay intii yarayda gurigeedii lagaba helay waa tan kuba deeqdo taasi way nooguba sugan tahayba arrinta kalena ruuxu yaridan waxaan uu haye ee aad u yar quursi uu quurhsaday ama uu isyidhi ma waxaan wax dad la siiyo ma aha inuu uga joogsado maha sadaqadiiye shiqu tamra waaba tan iyadii naxariis uba keentay haweenaydiiba iyaduna bal dee waa kaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh naartii xataa walow bkaanat bishiqi tamra haba noqotee gaashaan kaba samaysa xijaab bay noqonaysaa bal wixii adigu yaraay agtiisa uu kuba sugnaa qursi uu qursaday ama uu kaba xishoonayo ma waxaan wax dad la siiyo maaha inaan loogaba xishoon weeyaane wax la-aantii way dhaanta ajri iyo sawaabna way leedahayba taasba weeye arrinta kale xadiidka inooguma sugan ee muhimkii naxariista ilaahay in lagu mudanayo naxariista dadka loo naxariisto waajiba waa awlaaddeedii kuwani awlaaddeedii weeye dee cid kale hadday tahay oo aqaaribtiya cid kale oo kaba shishaysa hadday tahay naxariista loo naxariisanayo dadkii xayawaankii waxyaalahaas maxaa lagu soo jiidanaya maxaa lagu mudanaya ilahay naxariistiisii subxaana wa tacaala waana tii xadiidkii dee musalsalkaa ayaynu dersigaba kuba bilaabanay muxuu aha alraaximuuna yarxamuhum الraxmaan weeye kuwa naxariista ilaah baa u naxariiste cidda dhulka ku sugan waa dadkii bahaaimtii wixii u naxariista naxariis yeesha maxaa naxariistaa ku helaysaan ilahay naxariistiisii subxaana wa tacaala waana xadiidku waa tanoo ilaahay axaadiid kalena way noo soo socotaa noocaasi ilaahay wuxuu ugu naxariistay naxariistan caruurteedii yaryarayd waaba caruurteedii ay wadayay waxla dooneysay ee uba naxariisatayoo naxariista dadkii iyo ama ha noqdeen qoyskaagii iyo qaraabadaadii ama dadkii kale looma naxariisanayey ama xayawaan loo naxariisanayay waa waxaa lagu soo jiidanayo lagu mudanayo ee lagu helayo ilaahay naxariistiisa subxaanahu wa tacaala baabu qublati sibyaani caruurta yaryar dhunkashadooda baabkiisii weeye oo dee iyadoo naxariistii bay kaba mid tahay xadaثna mحamed بن yuسuف qaal xadaثna سfyaan kole waxaan filayaa نusqooyinkeedna cmar بn yuسuf baa ku qoran waa saxanaysaan waa khaطأ weeye mحamed iبn yuسuf weeye horta taas qolooyinkiina ay taasi u qoran tahay oo dhan o waxaan filaya نusqadan horte waa saxanaysaan iyado waa khaطأ cad weeyane cmar iبn yuسuf mahe waa mحamed iبn yuسuf halkaa mحamedun cmarkii un mحamed ku bedela sibaana nusqooyinkii kitaabka ee fartaa barhkood maaha dhammaantoodee barh bay dhacday dabacaadkii kitaabkana way dhacday oo waayo nusqooyinkii farta habaysani kuba sugan tahay ee ninkan maxamed ibnu yuusuf waa nin nagu soo noqnoqon doona waa nin firyaabi la yidhaaho weeye kolley bukhaari laba sheekh baa jirta oo saxiixaba kuba suganoo maxamed ibnu yuusuf ilbikandi iyo maxamed ibnu yuusuf ilfiryaabi xafid bn xajarna wuxuu sheegay hadduu bukhaari idlaaqo uu maxamed ibn yuusuf kuba daayo hadduu idlaaqo inuu ujeedo firyaabi oo firyaabi u ujeedo waa soo yidhah walow dee kolkol dhici karta inaad aragto iyadoo uu idlaaqi jiro haddana uu bikandi isaguba uu kuba fasiray xaafid uu kuba fasiray oo ku sharxay ta aad aragto haddana waxaan leenahay saasuu yidhaha waa daabid uu inoo sheego walow labadaba ay wax ka wariyo haddana markuu maxamed ibn yuusuf idlaaqo firyaabi bal haddaan doonno aan idhaahno waaba shay aqlabiya arrin kalena way jirtaa maxamed ibn yuusuf labada sufyaanba uu ka wada wariyey sufyaan ibnu cuyeyne iyo sufyaan thawri laakiin ninku axaadiistiisa badsaday waa sufyaan oo daabit kale culimadu ay jiro oo maxamed ibn yuusuf hadduu sufyaan idlaaqo sufyaan un yidhaaho waa sufyaan thawri isaguna macnaha sufyaan ibnu cuyeyne maaha waayo walow ina cuyeynena uu kaba wariyey waa ninku waa ragga bansa oo abu nucaymkan aan soo marne isaga kaba warinaya isaga kuba idlaaqnoo kale iyo waa raggaas dabaqadaa waaweyn cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo hadday raggaasi idlaaqaan ninkay idlaaqayaan waa sufyaan thawri hadday ka kale way sheegayaan oo magaciisay sheegayaan haddana muxuu yihi xadaثana sufyaan markaana mama jirana sheekyada bukhaari kuma jira in cumar ibn yuusuf la yidhaha bal kutubta lixda oo dhan ma iyo sheekyada xataa kutubtooda kale yaryare ay raggan lixdii ay leeyihin nina nin cumar ibn yuusuf la yidhaha maba jiro oo kuma jiro weya xataa kutubtan imika bukhaariye ajzaada muslim kuwiisa aan saxiixa ahayn abu da-uud iyo dhammaan dee kutub kalena way leeleeyihin waxay umuhaatu sita raggan leh oo kitaab ay leeyihin oo cumar ibn yuusuf nin la yidhaha marka oo dee san oo kale ima jiraba weeye waa maxamed ibn yuusufun ee nusqooyinkii fartahayd bay barhkood dhacday makhduudaadkii may wada dhicin can hishaami can curwata can caaishata radi allahu canha qaalat in xadiidkan eeg iyo kaka dambeeyaaba bukhaari saxiixa iyagoo weliba sen isugu xigaan way kala horeeyaan kan ka imika inoo dambeeya isaga ka horeeya way isku xigaan waa laba raqam oo isku xigay kitaabuaadam oo sanadkan iyo matigana waa sanadkan buu labadaba ku wariyaa saxiixa inooguma sugantay isagoo xadaanaa maxamed ibn yuusuf yihi ka kalena xadaanaa abulyaman yihi way kala horeya halka imika labadeena san imika tartiibtii baa yar kala bedelan oo ka inoo dambeeya ayaa horeeya kan imika inoo horreeyana u ka dambeeya isku xigaan عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عربي nin reer miya yimi ilى النaبiي صلى الlه عليه وsلم rasuulkii ilaahay buu nin reer miyi uba yimi faqaala wuxuu yihi kolley ninka reer miyiga aqr iبnu xaabis wuu inoo soo socdaa صaxaabi qays iبnu caasim la yidhaaho isaguna reer tamiim ahaana waaqacadan iyo qisadan oo kale way soo aroortay ninkii kale isnaa reer miyiga ahaa dee madaxdana ahaa ee cuyeynat bnu xusin la odhanayo reer fasaara isagana tan oo kale markaa saddexa mid baa laguma fasiri karaa bal saxiixa muslim waxaa dhacay dad qadima naasun min alacraabi waa dad baa yimi acraab kaba mida saxiixa muslim bay kuma sugan tahay oo dee aan odhanayno kuwan iyo ama dee ruux kalena wuu noqon karaa nin kale oo reer miyiyana waa noqon karaaye faqaala wuxuu yihi atuqabiluuna sibyaanakum caruurtiina miyaa dhunukataan fama nuqabilhum iyagu de waa dadkaa reer miyiga aha ee qallabsanaayo waxay uma arkayeen mala arrintan wax laga xishoodo iyo wax dee ruuxa dacfigiisa iyo caadifadiisa inuu muujiya inay dacfi ku tahay calaamo dacfi iyo dee ilmo yaroo la dhunkado annagu ma dhunkadno faqaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi aw amliku miyaan hananayaa laka adiga an nazaca min ajli an nazaca de inuu siibay oo allahu ilaahay min qalbika qalbigaaga araxmata naxariistii uu kaba siibay taa laajrigeed taa la ajrigeed miyaan ku hananayaa an ajcalahu fi debr markaa an ajcala raxmata fiihi way qalbigaaga naxariis inan geliyo oo qalbigaaga naxariis aan ku beero miyaan karaya anigu ma karayo istifhaamtu waa linafyi ma karayo inan qalbigaagii naxariis geliyo haddii ilaahayba naxariis qalbigaaga kaba saaray qalbigaagii aanu naxariis uba yeelin anigu inaan naxariis qalbigaaga ku rido oon ku beero taa ma karayo ayuu yihi macnaa qubladani waa shahwe maaha wax kale maaha waa naxariis weeye ilaahayna addoomihiisaa naxariiso uba naxariisa haddaba qalbigaagii haddii ilaahay naxariis kaba saaray oo dee naxariis la-aanta aanad ilmahaagii uba dhunkanahayn anigu ma karayo awoodu ma lihi inaan qalbigaaga naxariis geliyo xadaثna abulymani qaala akbarana shucayb can izuri si aan soo sheegnay labada xadiis labada صaxiixa way inoogu sugan yihiin labada sanadun bay leeyihiin abulyamanna koley bal waqti kaleane lakin waxaan filaya horena inaynu usoo maray alxakam ibnu naafic baa la yidhaahaa weye oo hadiyo goor shucayb waxbaa ka wariya ama mala nuska ayaabuu lahaa isaga xaggan can izuriyi qaala xadaثna abu salamata bn cabdالraحman waina cabdالraحman ibn cawf أن abا هurayرaةa qaaلa qbla rasuul الlahi slى الlه عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu dhunkaday alxasan bna عaliyin buu dhunkaday wlxaal cindahu agtiisa alaqrc bnu xaabisi aqrc bnu xaabis uu joogo aلtamimiyu cindahu agtiisa alaqrc bnu xaabisin itamimiyu jaalisun uu fadhiyo ninkaa aqrac la odhanayey waktiyo dambey islaamkoodu ahayd oo dee fatxumaka dabadeed bay ahayd waana raggii dee odayaashii bal markaa reer tamiim buu ahaa xunayna dadkii u xoolaa badan siiyey buu ahaa ama dee waa sanaad haddaba aqrac ibnu xaabis isaguu joogo faqaala aqracu aqrac baa wuxuu yihi ina lii casharatan waxaa ii sugnaaday toban min alwaladi inama ah maa qabaltu ma dhunkan minhum axada ey axada minhum fanadara ilayhi rasuulu اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay baa xaggiisa dayey uma qaala wuxuu ihi man laa yarxamu kolley khabar ahaan baanu isticmaalaynaayo dee ma jasminayna ficilkan ujeedaayo mantu dee kama dhigayna shardiye ruuxa aan naxariisanahaynin dadka isaga u naxariisana awlaaddiisaas ay kaba mid tahay laa yurxamu looma naxariisanayo ilaahay uma naxariisanayo kuwa iyaga qalbigoodu riqo iyo naxariis ay leediyo dabacsanaanee kayrkood u naxariisanaya ayaa ilaahayna uba naxariisanaya baabu adabi اlwaalidi wa birihi liwaladihi bal waalidku cidbintiisa uu cidbinayey iyo ixsaanka uu ixsaan falayo waladkiisa oo waladkii dee waxaa kaba mida xaqiisii inuu rabeeyo uu isagaba u ixsaan falo u beri beri iyo dee adigu bal ixsaan u sameeyo tarbiyadiisiibaa ixsaankii kaba mid iyo korintiisan iyo infaaqiisii taa baabkiisiiba kolle xadiid marfuuca inooma soo socotaa dee la yidhaaho oo halkan inooguma keenaye wuxuu hi xadaثna محamed بن cabdالعaزيز qال xadaثna الوليد بن mسلm عن الوليد بن نmayr بن أوس أنه samعa abah yqul kanuu yaquluuna waa dee imika ahar weeye bal imika صaxaabo lanoogama soo noqonaya waa dadku waxay odhan jireen weeye taas محamed بن cabdالعaزيزna sheeka bukhaarي kolley kitaabkiisa malaa saddex magacyadan lebaa jira lakiin ninkan sheekhiisa nin kale isna martabada sheekhadiisi way jiraan waa nin adigu reer ramlo ahaayo ibn اlwasidi kuba shuhuroobay oo adigu bal waxa weeye aqoon waa lahaa walow la yidhaaho kolkol dee xagga riwaayadiisiiyo xifdigiisu ma buurnayn oo awhaami waa kaba dhici jirtay bal ninkaa weeye walid ibnu muslimna waa nin caalimo macruufoo la arkay inuu inaguma soo noqnoqdo tadliis badan haba lahaado ama labada nin ee kale isdhaloo la arkayna dee kitaabka axaadiisooda ay kuba yaraato walid ibnu numayr ibnu awsna waa dadkii sikaara taabiciin la mucaasarooday ka hore xaafid ibnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa kitaabkeenan baanu kutubta kagaba jira aabihii numayr ibnu awsna waa nin hiqa ah waana nin taabiciya dimashqna qaadi buu kaba ahaa hadalkuna isagu ku taagan yahay annahu samica abaahu haddaba weliid ibnu numayr baa aabihii maqlay numayr ibnu aws yaquulu xaal uu ku qowlayo kaanuu yaquuluuna dadku waxay odhanayeen weye oo waxay la yidhaahaa oy dadku yidhaahaan ama ay odhan jireenba dadkaan soo gaadhnay الصلاaح miن الlahi hagaajintu iyo صلاaxu xagga ilaahay buu kaba ahaaday oo dee marka la eego waladkii inuu ilaahay mid saalixa kaaga dhigo mid baariya kaaga dhigo mid toosano ilaahay xaqiisiiyo xaqii waalidiyo xuquuqdii dad kaba garanaya uu kaba dhigo taasi waa xagga ilaahay taqdiirkii iyo abuurkii iyo taas weeye ilahay xaggiisa ay kaba ahatee laakiin waladabu adabku waa ta'diibku edbintu rabiyen tarbiyada fiicani min alaabaai aabbayaasha xaggooday kaba ahaatay oo bal dee salaaxa ilaah baa leh oo ruux kii ilaahay hagaajiye hagaagsan laakiin waalidkii muxuu leeyahay inuu isagina la dadaalo oo dee uu si fiican u tarbiyeeyo oo bal taasoo ta'diibiyo taas baa isaga uu leeyahayba xadaثna moxamed ibn salaam kalimana waqtigeeni waa yar gaadhay xadiidku in yar buu yar yar dheeraan karaa allah subxaana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك